بسم الله الرحمن الرحيم فصل في أمر المعاد واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد النفخ الصور كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن به نال الشفاء عنه يذاد المفتري كما ورد ومن نحى سبل السلام لم يرد فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار فصل في الكلام على الجنة والنار قال الناظم رحمه الله وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة هما مصير الخلق من كل الورى فالنار دار من تعدى وافترى ومن عصى بذنبه لم يخلد وإن دخلها يا بار وإن دخلها يا بوار المعتدي وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار واجزم بأن نارك الجنة في وجودها وأنها لم تتل في فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فصل في أمر المعاad waxa uu sheekhu fasalkan u guntay inuu kaga hadlo arrimaha aakhiro isa soo celinta iyo bacsiga dambe waxa uu naadimku yidhi calayhi raxmat ullaah wajzim waxaad goysaa ood ictiqaadisaa biamri اlbacثi waاnnushuuri isa soo saaridda iyo soo bixinta dambe arrinkeeda goo iyo walxashri soo ururinta dambe in qofkii lasoo ururinayo soo ururintaana arrinkeeda goo oo macnaha yaqiinso oo ictiqaadi jasman goyn goo bacda nafkhi suuri suurta afuufiddeeda dabadeed macnaha waxaad goysaa ood ictiqaadisaa suurta marka la afuufo kadib in laysa soo saarayo xabaalihii laga soo baxayo laysa soo ururinayo oo lafihii iyo jidhkii baaliyoobay dib waxa weeyaan ay isugu soo ururayaan oo qofkii lasoo noolaynayo kadaa wuquufu lkhalqi lilxisaabi wasuxfi walmiisaani lihawaabi waxa uu sheekhu yidhi kadaa kaa la soo sheegay ay kelmadkuuri kaa la soo sheegay waxa la mid ah wuquufulkhalqi khalqigu istaagidda uu usoo istaagayo lilxisaabi xisaabta uu usoo istaagayo iyo wasuxfi ay wa akhdi suxuf xaashiyihii camalka lagu qoray qaadashada uu qaadanayo inay khalqigu u soo joogsadaan oo usoo istaagaan ayaa iyaduna la mid ah iyo walmiisaani miisaankii in loo soo joogsado oo lasoo dhex dhigo dadka lithawaabi liajli thawaab abaalmarin la abaalmarinaya darteed miisaanka loo soo dhigo waxa uu sheekhu halkanna ku tilmaamay sida bacsiga iyo nushuurka iyo soo ururintu ay waajib u tahay in la yaqiinsado ayaa ay waajib tahay in la yaqiinsado dadku inay xisaabta u soo kacayaan yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waqifuuhum inahum mas-uuluun dadka in maxsharka ama mowqifka qiyaame la soo joojin doono dabeed la su'aali doono oo la waraysan doono maada ajabtum lmursaliin rusushii iyo ambiyadii laydiin soo diray maxaad ugu jawaabteen ma raacdeen mise waa beeniseen marka in laysxisaabinayo wax yar iyo wax weyn aan waxba laysku dhaafayn faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah waa in la ictiqaadiyo masalada xisaabta waxaa kaloo la mid ah oo ictiqaadkeedu uu waajib yahay asuxuf yacnii xaashiyihii acmaasha dadka lagu qoray yacni xaashiyahaas in la ictiqaadiyo qof walba saxiifadiisa iyo diiwaankiisa gacanta in laga gelin doono fa aakhidun biyamiinihi wa aakhidun bishimaalih dadkii way qaybsamayaan oo dee mid midigtiisa ku qaata oo guulaysta iyo mid bidixdiisa ku qaata oo khasaara labadaa mid unbay noqonayaan iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyowma calayka xasiiba waa maalinta qof walba loo odhanayo diiwaankaaga iyo kitaabkaaga akhri naftaadaa xisaabiyo kuugu filan yacni wixii qofku u sameeyey ayuu la yaabaya oo la tacajubaya oo odhanayaa maa lihada alkitaabi laa yuqaadiru sagiirata walaa kabiirata ilaa axsaaha wawajaduu maa camiluu xaadira walaa yadlimu rabuka axada yacni ruuxii waxa uu odhanaya waa yaab eh yaa weylatanaa maa lihada alkitaab waxay odhanayaan hooggayaga iyo shallaytadayada eh maxaa u sugan kitaabkan wax lagu qoray iyo diiwaankan aan wax yar iyo wax weyn midna aan dhaafin ee wax walba lagu dhigay arrinkiisu waa maxay markaa suxufulacmaal in qof walba kitaabkiisii la siinayo nin midigta ku qaata iyo nin bidixda ku qaataba in la ictiqaadiyo waa caqiidada ahlu sunna waljamaaca kadaalika miisaankii in lasoo dhigayo miisaankuna uu yahay miisaan xaqiiqi ah oo carab iyo laba kafadood leh muraadka iyo macnaha looga jeedaana aanu ahayn miisaan macnawiya oo bimacna alcadli ah sida muctasilada iyo ahlulbidacu ay leeyihiin laakiin waa miisaan xaqiiqi aho yacni dadka acmaashoodii loogu miisaamayo oo saxaa'iftoodii loogu miisaamayo oo dadka laftoodii lagu miisaamayo kadaa waxaa la mida kaa la soo sheegay macnaha bachiga iyo nushuurka iyo isa soo ururinta waxa la mid ah oo iyaduna ay waajib tahay in la ictiqaadiyo la yaqiinsado wuquufulkhalqi dadku istaagidda ay u soo istaagayaan lilxisaab xisaabtii in la xisaabiyo iyo wasuxufi wa akhdi suxuf inay u soo istaagayaan inay xaashiyihii camalkooda lagu diiwaangeliyey qaataan nin midigta ku qaata iyo nin bidixda ku qaataba iyo walmiisaan inay u soo istaagayaan miisaankii lithawaabi liajli thawaab miisaankaasoo loo dhigay abaalmarin darteed si nin walba loogu abaaliyo wixii uu kasbaday xasanaad iyo sayi'aadba waxa uu sheekhu yidhi kada siraatu uma xawdi lmustafaa kada siraatu uma xawdu lmustafaa fayahanaa liman bihi naala shifaa waxa uu sheekhu yidhi kada ay kalmadkuur kuwaa la soo sheegay waxa la mid ah oo macnaha dee waxa weeyaan arrimaha la soo sheegay in la ictiqaadiya ay waajibka tahay miisaanka iyo saxaa'ifta iyo xisaabta waxaa la mid ah asiraatu jidkii siraad baa la mid ah waa biriishka ama waddadaa laga gudbayo ee jahannamo dhabarkeeda la saarayo ee nebigu sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay uma yudrabu siraatu calaa matni jahannam in jidkaas jahannamo dhabarkeeda la dhigayo oo la soo saarayo iyadoo jahannamana kalaaliib ama kelmado waxaan u jeedaa kelbado xadiid ah oo dadka dhufanaya oo dafaya ay ka soo jeedaan dabadeed jidkaas siraad ayaa dadku ay wada marayaan kulligood nin walbana camalkiisuu ku maraya nin waxa weeyaan hilaac bilig yidhi degdegiis iyo surcadiisoo kale ku socdoo ku dhaafa nin waxa weeyaan ka mari riix sida socodka dabayshae degdeg oo kale ku mara nin kaga gudba ka ajaawid ilkhayl sida fardaha orodka badan oo kale orodkooga ku dhaafa nin waxa weeyaan tallaabo iyo socodka ragga ka ugu socodka badan ku dhaafa nin waxa weeyaan gurguurad iyo kacaakuf kaga gudba oo ka nabad gala isagoo dhaawacan oo kelbadihii jahanname ay dhaawaceen haddana waxa weeyaan dhaawac kaga nabad gala iyo qaar waxa weeyaan kelbadaha jahanname ka soo jeedaa intay soo dhuftaan ay jahannamo bartanka ugu tuuraan ciyaadan billaah waana axadu tafaasiir lagu fasiray qowlu llaahi caza wajal wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya allah wuxuu yidhi subxaanah axad idinka idinka mid yihi ma jiro ilaa waa ku aroorayaan naarta waxay culimmadu ku fasireen qaarkood ay maarun calayha waa dul marayaa oo wuruudkan jahannama waxaa looga jeedaa almuruuru cala asiraad jidkaas siraadee jahannamo dhabarkeeda yaalla dulmaridda la dul marayo ayaa looga jeedaa uma nunaji aladiina itaqow wanadaru aldaalimiina fiiha jithiya dabeed kuwa mutaqiinta ilaahay ka cabsadaana dee waa nabadgelayaan oo badbaado iyo nabadgelyo ayay siraadka ku marayaan kuwa daalimiinta aan ilaahay ka cabsanayna waxa weeyaan kalbadaha jahaname intay soo dhuftaan ayay naarta bartanka ugu tuurayaan ciyaadan billaah idan asiraad waa waxyaabaha ahlu sunnuhu yacni caqiidadooda ka mida ay waajibka tahay inaad ictiqaadiso inuu jiro jidkaa siraad ee jahanname dhabarkeeda la dhigayo dadkuna nin walba camalkiisun uu ku marayo uma xawdu lmustafaa dabeed waxaa ka mida waxyaabaha in la ictiqaadiya ay waajibka tahay darka nebi moxamed lagu karaameeyey sala allahu calayhi wasalam darkaas axaadiis saxiixa ku soo aroorto rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam xawdii masiiratu shahr darkaygu yacnii inta wusci iyo ballaadh uu leegyahay darkaa laga cabbayaa waxa weeyaan wuscigiis iyo ballaadhkiisu waa bil in loo socdo masiiratu shahr maa hu abyadu min allabani wa riixuhu adyabu min almiski wa kiisaanuhu ka nujuumi asamaa waxau ihi biyihiisu caanaha waa ka cad yihiin nebigu sala allahu calayhi wasalam darkaas riixdiis iyo urtiisuna miskiga bahalka la yidhaah waa ka udgoon badan yihiin koobabka lagaga cabbayaana waa sida xidigaha samada farabadnaanta siday u fara badan yihiin man shariba minhu laa yadma'u abadaa ninka kabasho ka kabadee ka cabbaa weligii dib uma harraadayo idan ictiqaadka ahlu sunnaha waxaa ka mid ah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam inuu leeyahay darkaas oo lagu karaameeyey oo dadka ahlu sunnaha ee diintiisii iyo hadigiisii hayee ku hanuunay ay ka cabbayaan maalinta qiyaame laakiin kuwa ka baydhay hadyigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kaban maayaan oo afka saari maayaan darkaa nebi moxamed kuna aroori maayaan hadday ku soo arooraanna sida neefka baadidee xoolaha raaca looga caydhiyo marka xoolaha la waraabinayo ayaa looga eryayaa oo looga celinayaa waxa uu sheekhu yidhi kada kaa waxa la mid ah assiraatu ee jidkii siraad ayaa la mid ah oo isagana ay waajib tahay in la ictiqaadiyo uma xawdu lmustafaa dabeed waxaa la mida nebiga sala allahu calayhi wasalam kii la doortay mustafuhu waa almukhtaar waa rasuulka la doortay khayru khalqi illaah waxaa la mida isaguna muctaqadkii ahlu sunnaha rasuulkaa la doortay sala allahu calayhi wasalam darka lagu karaameeyey ee ay ka cabbayaan mu'miniintu fayaa hanaa liman bihi naala shifaa fayaa hanaa waxa uu sheekhuu yidhi tahniyad ama sharaab wanaagsanoo hunguri marlow aqbil soo qaabil liman midna soo qaabiloo u kaalay kaasoo naala gaadhay ashifaa caafimaad ku gaadhay yacnii uu ka caafimaaday haraadkii iyo oonkii bihi ay bishurbi min alxawd yacnii darkaa uu ka cabbay sababtiisa kii oonkiiyo haraadka kaga caafimaaday sharaab wanaagsan ama tahniyaday u kaalay alhanii waxaa luqadda carabiga la yidhaha maa ataaka biduuni mashaqa waxa dhibaato la-aan kuugu yimaada ayaa la yidhaha alhanii si fudud waxaa kuu soo galaa marka fayaahanaa ay ayuha asharaabu alhanii'u alaati bilaa mashaqa aqbil cabbitaan yaho waasica ah ee dhibaato la'aanta ku yimidow soo qaabil weeyaan oo kaalay oo aya u kaalay liman mid u kaalay kaasoo naala gaadhay bihi darkan uu ka cabbay ku gaadhay ashifaa caafimaad macnaha uu ka bogsaduu ka caafimaaday oonkii haraadkii kada siraadu kadaakaa waxaa la mida asiraadu jidkii siraad uma xawdu lmustafaa dabeed darkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam fayaa hana tahniyad ama sharaab wanaagsan oo hunguri marlow aqbil soo qaabil oo kaalay liman midna u kaalay naala shifaa caafimaad ku gaadhay bihi darkan cabitaanka uu ka cabbay waxa uu sheekhuu yihi canhu yudaadu lmuftari kamaa warad waman naxaa subla salaama lam yurad canhu ay can ilxawd darkaa nebi moxamed yudaadu waxaa laga caydhinayaa oo laga eryayaa almuftari kii been abuurtay ee nebiga sala allahu calayhi wasalam ku been abuurtay ee ilaahay aan rumayn kamaa warada sida soo aroortay waa laga eryayaa oo nebigu wuxuu yidhi layudaadanna rijaalu can ilxawdi unaadiihim rag baa laga caydhin doonaa darka anoo u yeedhayo ole rabbigayo kuwani waa asxaabtaydii kamaa yudaadu albaciiru aldaallu can ilxawd sida awrka baadida a marka geela uu soo dhex galo darka geela laga waraabinayo sida awrka baadida a ninka xoolaha geelaa lihi uu uga dhex eriyo xoolihiisa uu uga saaro sidaasoo kale ayaa rag intay darkii nebi maxamed ku soo arooraan laga eryi doonaa oo laga caydhin doonaa nebigu wuxuu yidhi anuu u yeedhayo la rabbigayow kuwani waa asxaabtaydii markaasaa lagu odhan doonaa inaka laa tadri maada axdaثuu bacdak maa zaaluu murtadiina calىa caqaabihim waxaa lagu odhan doonaa nebi maxamedow maad ogeyn dabadaa waxay soo darisiiyeen kuwani ay sameeyeen yacni kamay zuulin inay waxa weeyaan cidhibtooda dambe ay ka noqdaan oo diintii inay ka ridoobaan oo ka baxaan oo ay dooriyaan oo diintii ay beddelaan kamay zuulin markaasaa nebigu odhanayaa sala allahu calayhi wasalam fasuxqan suxqan liman hayara wabaddel fogaansho iyo bucdi ayaa u sugnaaday ciddii wax beddeshay ee ilaahay diintiisa doorisay culimmadu markaa waxay yidhaahdeen darka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam laba qoloba waa laga eryayaa oo lagu aqbali maayo loo ogolaan maayo kow gaalada dee loo ogolaan maayo oo waxa weeyaan looma ogolaa waxaa kaloon loo ogolayn ahlulbidac waaldalaalaat yacni dadkii bidaca iyo baadida la yimid ee dariiqii iyo hadigii nebi maxamed aan marin ee sunnadii rasuulka aan ku sugnaanin kuwaana darka nebiga waa laga eryayaa oo waxa weeyaan loo ogolaan maayo marka ahlulbidaca iyo ahlulkufri labadaa qolaba waa loo diidayaa darka nebi moxamed inay ka cabbaan maalintaas qofka markaa maanta doonaya inuu maalintaa u soo arooro darka nebi moxamed maanta dariiqii nebi moxamed uu maray iyo hadigiisi waa inuu maro wa khayruulhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayhi wasalam laakiin intaad noolayd haddii laguugu taag waayo dariiqii rasuulka raac dee markaad dhimatee aakhiro laysa soo saaro xawdka iyo darka nebiga ka cabbi maysid waayo noloshii ayaad rasuulka ku raaci weyday dee aakhirana darkiisa u aroori maysid waxa uu naadimku yidhi canhu a can ilxawd darkaa nebi moxamed yudaadu waxaa laga caydhinayaa oo laga eryayaa almuftari kii been abuurtay kamaa warada sida sunnada ku soo aroortay waman naxaa ruuxa mara subula salaamati badbaadada waddadeeda ruuxa mara ee sunnadii rasuulka ku sugnaadana lam yurad laga celin maayo oo laga caydhin maayo macnaha wuxuu yidhi dariiqa badbaadada qofka mara ee rasuulka amarkiisii qaata ee nahyigiisii ka taga ee xuduuddii shariicada ilaaliya ee diinta ilaahay dhowra dee kaa laga celin maayo ee waa loo ogolaanaya waanu ka cabbayaa cabbitaan aanu weligii kadib aanu harraadin waxau yihi fakun muiican waqfu ahla aaca fi lxawdi waalkowhari washafaaca fakun haddaba waxaad ahaataa addoon yahow muiican kii adeeco ahaw waxa kitaabkii sunnadu uu ku yimid yacni waxaad ahaataa mid ilaah iyo rasuulkiisa adeeca oo muiica ahaw waqfu waxaanad raacdaa ahla aaca aacada kuwa ehelka u ah raac maxaad ku raacaysaad ku waafaqaysaa fi lxawdi darkaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ictiqaadkay ictiqaadayaan ku waafaq waalkowhari iyo webiga jannada ee nebiga lagu karaameeyey ictiqaadkay ictiqaadinayaan ku raac iyo washafaaca ergada nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu karaameeyey ictiqaadkay ictiqaadinayaan ku raac waxa uu yidhi sheekhu mar haddii darka nebiga loo diidayo cid alla ciddii been abuuratee dariiqiyo diinta ka baydhay dee wuxuu ku yidhi haddaba si aan darka nebiga laguugu diidin fakun muiican waqfu ahla aaca muiica haw oo kitaabkiiyo sunnadu waxay sheegeen ictiqaadi oo dariiqii iyo hadigii rasuulka raac oo dadka ahlu sunnaha ah ee daacada ehelka u ah kuwaa ku daya oo macooda ahaw waayo hum lqowm laa yashqaa jaliisuhum kuwaa ciddii raacda ma guuldaraysato mana hungowdee way guulaysataa markaa raac buu ku yidhi waxaanad ku raacdaa dee ictiqaadka arrimahan ay ictiqaadeen fi lxawdi waalkawhari waashafaaca darkii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo webigaa jannada waanay kala duwan yihiin oo darkana waa gaar oo axaadiis iyo nusuus gaara ku soo aroortay alkawharna waa gaaroo waxaa la yidhi waa nahrun fi ljanna waa webi jannada ku yaalla oo ilaahay nebi moxamed ku karaameeyey innaa acaynaaka innaa acaynaaka alkawhar innaa acaynaaka annagu waxaanu ku siinay nebi allow ayaa rabbi yidhi alkawhar webigaa jannada waxaa kaloo lagu fasiray alkhayr اlkaiir yacni khayr fara badan laakiin sida raajixa akar culamaana ay u badan yihiin waa inuu kowharku yahay nahrun fi ljanna kanna waa dar laga cabayo kowharkuna waa webi jannada ah shafaacaduna waa ergada dee nebi moxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala ku karaameeyey oo dee ergooyinka qaarna nebiga waa u gaar sida xagga dambeba uu ka tilmaami doono qaarna waa caam oo dee waxa la wadaaga ambiyada iyo rususha iyo saalixiinta iyo awliyada iyo mu'miniinta kale oo ahlulkabaa'ir in waxa weeyaan dadka saalixiinta iyo ambiyaduba ay u ergeynayaan waa shafaaco caam ah laakiin shafaacaadka qaarkood ayuu rasuulku la gaar yahay oo waxaa ka mid ah ashafaacatu alcudmaa qiyaamada yacni maxsharka qiyaame mowqifkii dadka markuu ku dheeraado ee cadeeddii loo soo dhoweeyo ee kurbada iyo rafaadku ku bato ay yidhaahdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala cid inoogu ergeysa u taga dadka ay isku yidhaahdaan si aynu mowqifkan unaga dhaqaaqno laynoo kala xukumo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ee dadku ay ambiyadii nebi nebi ugu tagaan nebi ibraahim nebi muuse nebi nuux ee nebi walba uu ka cudurdaartee uu yidhaahdo nafsii nafsi rabbigay maanta wuxuu cadhooday cadho aanu weligii hore u cadhoon dibna aanu taasoo kale u cadhoon doonin marka yacni marka ugu dambaysa nebi moxamed bay u iman doonaan sala allahu calayhi wasalam rasuulkaa u saro kacay oo odhanaya ana lahaa tani waa taydii waa maqaamulmaxmuudkii waa meesha ummadihii hore iyo kuwii dambe khalqigoo dhamme rasuulka ay ku mahadinayaan waa maqaamu lmaxmuud casaa an yabcaثaka rabuka maqaama maxmuuda dabeed rasuulku sala allahu calayhi wasalam carshiga hoostiisa ayuu sujuud ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu dhacaya markaasaa ilaahay u furayaa ammaan iyo maxaamid yacni ilaahay uu ku ammaano bima huwa ahluh waxay ilaahay ehelka u yahay uu mutaystay markaas ayaa lagu odhanayaa yaa muxamed irfac ra'sak sal tucطa washfac tushafac muxamedow madaxaaga kor u qaad maanta waxaa doontana weydiiso waa lagu siinayaa ciddaa doonto u ergee ergadaada waa la aqbalayaa markaasuu odhanaya yaa rabbi ummatii markaa shafaacadiiyo ergada noocaasa ee mowqifka qiyaame uu rasuulku qaadayaa shafaacadaasi waxaa la yidhaha ashafaacat alcudmaa waa shafaacadiiyo ergada weyn nebigun baanay u gaartae cid la wadaagtaa ma jirto shafaacaadka u gaarka waxaa ka mid ah shafaacatu ahli ljanna bidukhuuli ljanna yacni muminiinta ahlu jannaha inuu ugu shafaaco qaado gelitaanka jannada ay gelayaan shafaacaadka u gaarka a nebiga waxaa ka mid ah sala allahu calayhi wasalam adeerkii abuu aalib isagoo gaal ahaa gaalnimona ku dhintay asal ahaanna gaalka ani erge waxba u tarayn oo ilaahay yidhi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin haddana abuu aalib nebigu wuu ergeynaya ergadiisuna way anfacaysaa ergadaa uu ergeynayaana maaha inaan la cadaabin abuu aalib waa ahlu naaro waa la cadaabaya laakiin ergada nebigu waxay ka anfacaysaa takhfiif alcadaab in laga fudaydiyo oo fudaydintaa iyo takhfiifkaas ayay shafaacadii rasuulku u anfacday marka asal ahaan dee gaal shafaaca ma gaadho mana anfacdo laakiin tan nebigu abuu aalib uu ugu ergeeyey maadaama diintiisii uu difaacayey waa erge u khaasa nebiga sala allahu calayh wasalam oo cid kale aanay la wadaagin waxa uu sheekhu yidhi markaa fakun ahow muiican mid ateeca ilaah iyo rasuulkiisa oo diinta ilaaliya waqfu waxaanad raacdaa ahla taaca dadka taacada ehelka u ah raacoo ku dayo oo maxay ku raac fi lxawdi ictiqaadka darkaa nebi moxamed lagu karaameeyey ay ictiqaadsan yihiin iyo walkawhari webigaa jannada ictiqaadka ay ictiqaadsan yihiin ku raac iyo washafaaca ergadaa nebi moxamed lagu karaameeyey ictiqaadka ay ictiqaadsan yihiin ku raac فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار وحو الشيخ يقول فإنها محايلة شفاعتني إرقدني ثابتة وحي أسوغن تاي للمصطفى نبي قيل دورتي نبي محمد إرقدني وأسوغن تاي إنو دتكو إرقين دونه ka hayrihi sida kayrkiiba ay ergadu ugu sugan tahay dadka kale ee aya ah min kulli arbaabi alwafaa ay min kulli asxaabi alwafaa'i kuwa wafaaga iyo oofinta u saaxiibka ah dhammaantood siday ugu sugan tahay oo maxay oofiyeen biimtihaali alawaamiri waijtinaabi annawaahi yacnii awaamirtii wixii la faray inay la yimaadeen wixii loo diidayna ay ka tegeen xuduuddii shareicadana ay dhowreen oo ay ilaaliyeen waxau yidhi markaa fainahaa shafaacadani haabitatun waa u sugan tahay lilmustafaa nebiga la doortay waa nebi muxamedin sala allahu calayhi wasalam ka hayrihi sida ay kayrkii ugu sugan tahay dadka kale oo min kulli arbaabi alwafaa ay min kulli asxaabi alwafaa kuwa oofinta iyo wafaaga u saaxiibka ah dhammaantood kuwaa wafaaga lahoo min caalimin caalim ah karusuli sida rusushii ilaahay soo diray iyo wal abraari dadka samafalayaashee saalixiintae wan wanaagsan oo kale waayo dee rusushii kalena waa shafaaco qaadayaan saalixiinta iyo dadka wanaagsana waa shafaaco qaadayaan oo cusaaddii muslimiinta iyo ahlulkabaa'ir dee way u ergeynayaan laakiin ergada ay ergeynayaan dee waa shafaacadii muhbatka ahayd ee shuruuda lahayd in ilaahay raalli ka noqdo shaafica iyo mashfuuculahugaba waxa loo laga ergeynaya wax ilaahay idmay oo uu raalli ka yahayna ay tahay oo shafaacadii dee manfiga ahaydee bilaa shuruud ahayd aanay noqon laakiin tii muhbatka ahayd ee ahlu sunnuhu ay sugayeen waa inay shafaacadu tahay waxau yidhi markaasi wallatii tii mooyaane oo taasi dee kayrkii uma sugnay rasuulkaay ku gaar tahay taasoo khusad lagu gaar yeelay bidil anwaari anwaarta iyo nuurarka kii u saaxiibkaa waa nebi moxamede sala allahu calayhi wasalam waxauu sheekhu halkan ku tilmaamay in shafaacadani siday rasuulka ugu sugan tahay dee kayrkiina ay u sugan tahay oo dee ambiyadii iyo rusushii iyo dadkii saalixiinta ahaana ay ergeynayaan oo ahlulkabaa'irkii iyo cusaadii ay u shafaaco qaadayaan shafaacadii dee shuruuddeeda lahayd ayna soo martay fii baabi shafaaca dadku markaa waa arafaani wa wasat qolo waxa weeyaan shafaacada inkirtoo diidayba waa khawaarijta iyo muctasilada oo dee iyagu waxay qabaan ahlulkabaa'ir inay naarta ku waarayaan oo khawaarijta iyo muctasiladu waxna way isku waafaqeen waxna way isku khilaafeen maxay isku waafaqeen alkhawaarij walmuctasila fi saaxib alkabiira saaxib alkabiira khaalid mukhallad fi الnaar way isku waafaqeen maxay isku khilaafeen axsant oo khawaariji waxay tidhi waa kaafir xalaalu dami walmaal muctasiladuna axsant khawaarijta iyo muctasiladu way inkireen shafaacada waxna way isku waafaqeen saaxib alkabiira waxna way isku khilaafeen oo xagga xukumka adduunyada way isku khilaafeen oo khawaarijtu waxay adduunyadii maxay ku xukumeen saaxib alkabiira qofkii zinaysta ama waxda ama khamro caba ay kabiira min alkabaa'ir qofka ku dhaca khawaariji maxay tidhi dee waa kaafir xalaalu dami walmaal waa gaal dhiiggiis iyo maalkiisu bannaan yihi waa madhabka khawaarijta laakiin muctasiladu maxay yidhahdeen may waa manzila beyna mansilatayn oo xeradii iimaankana uu ka soo baxay tii gaalnimadana ma gelin marka xukumkii adduunyada way isku khilaafeen khawaarij iyo muctasilo laakiin waxay isku waafaqeen ma'aalkii aakhiro oo waxay isku waafaqeen in saaxibulkabiira uu yahay khaalidun mukhalladun fi naar naarta inuu ku waarayo marka waxaa la yidhaha ikhtalafuu fi lxaal waatafaquu fi lma'aal xaalkii adduunyada wixii taagnaana way ku kala duwanaadeen xukumkii dunyawiga laakiin ma'aalkii cidhibtii dambe ukhrawiga ahayd dee way isku waafaqeen calaa kullin dee ma'aalkaa dambe waa isku raacsan yihiine iyagu khawaarij iyo muctasilo waa hullaad oo waa dee talax tegay oo xuduudda jabsaday waxaana yidhaahdeen shafaaca ma jirto waa khaalid mukhallad fi naar waxaa ka soo horjeeda kuwa tafriidka iyo gaboodfalka sameeyey ee yacni bannayntii ay shafaacada bannaynayeen ku talax tegey waana sida ahlubidaca iyo suufiyadu iyagu waxay sameeyeen waxay yidhahdeen shafaacadiiyo ergadu way suganta laakiin waxay ka dalbeen ciddii xaq u lahayd iyo cidaan xaq u lahaynba waxaanay shafaacadoodii noqotay tii manfiga ahayd ee aan shuruudda dee oofsan oo waxa weeyaan dadkii dhintay kuwa aan waxa weeyaan saalixiinba ahayn cid walba inay shafaaco qaadayso ayay sheegeenoo way idlaaqeen biduuni shuruud marka labaduba waa khalad in shafaacada la inkiro oo mutlaqan loo diidaana dee waa khalad in loo sugo mutlaqan biduuni shuruud walaa quyuudna dee waa khalad saxuna waxa weeyaan ahlu sunnaha oo wasadun bayna alfariiqayn labadooda u dhaxeeya oo ahlu sunnuhu shafaacadii way sugeen laakinahaa bishuruud waa inay shuruuddeedii oofsato waxa uu sheekhu markaa tilmaamay dee shafaacada caamkii inay nebiga iyo khayrkiiba ka dhaxayso shafaacaadka qaarkoodna ay rasuulka u gaariyeen sida ashafaacat alcudmaa waxa uu sheekhu yidhi markaa fa inahaa shafaacadii haabitatun waa mid u sugan lilmustafaa nebigii la doortay sala allahu calayh wasalam ka hayrihi siday hayrkii dadka kaleba ugu sugan tahay shafaacadaas hayrkaasoo min kulli arbaabi alwafaa yacni ay min kulli asxaabi alwafaa oofinta kuwii u saaxiibka ahaa dhammaantood ah maxay oofiyeen amarkii bay qaateen nahyigiina waa ka tegeen kuwaa wafaaga u saaxiibka ahoo min caalimin caalim ah dadkii cilmiga u saaxiibka ah kuna camal falay ka rusuli sida rusushii rabbi uu soo diray iyo wal abraari kuwii samafalayaashaee saalixiinta ahaa siwallatii tii mooyaane oo iyadu aan rasuulka lala wadaagin ilan wuxuu ku yidhi fainaha haabitatun lilmustafaa ka hayrihi taasi waa caam laakiin tanuu ka soo istinoodu ka soo reebo wuxuu ku yidhi siwallatii tii mooyaane oo taa rasuulka cidi lama wadaagto taasoo khusad lagu gaar yeelay bidil anwaari nuurarka kii u saaxiibka ahaa waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam faslun fi lkalaami cala aljannati wannaar fasalkanna sheekhu wuxuu kaga hadlayaa jannada iyo naarta wkulu insaani wakulu jinnah fii daari naarin aw naciimi jannah waxau naadimku yidhi wakullu insaanin qof kastoo insiya waa bani aadamkii aabbahoodna uu aadam ahaa abulbashar ilan waa aadam eh iyo wakullu jinnah jin kasta waa caalam haybiyahoo laynaga qariyey oo inaku aynaan arkayn iyagusa ina arkaya inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahum waxaana jin loo yidhi qarsoonida ay naga qarsoon yihiin inaku aynaan arkayn waayo luqada carabiga waxaa la yidhaha maaddat uljiim wannuun tadullu cala asitri waalkhafaa maaddadaa jiimka iyo nuuntu wax qarsoon oo asturan oon la arkayn ayay tusiyaan oo jannada waxaa janno loo yidhi dee qofka gala bustaanka geedaha iyo dhirta iyo khudaarta badan yacnii qofka galaa waa ku qarsoomaya saasaa janno loo yidhi jinkana waxaa jin loo yidhi dee wuu qarsoon yahay oo arki mayno ilmaha uurka hooyadii ku jira janiin waxaa loo yidhi id antum ajinnatun fii butuuni ummahaatikum yacnii ajinnadu waa jamcu janiin janiin waxaa loo yidhi dee uurkii hooyadii buu ku qarsoon yihi oo arki mayno marka calaa kullin maaddadaa jiim iyo nuun waxay tusinayaan wax qarsoon jinku marka waa caalamka laynaga qariyey asalkiisuna waa naar oo aadamaha ama bani aadamka halka asalkoodu dhoobo ka yahay waayo kullukum liaadama waaadamu khuliqa min tiin jinkana dee aabbahood sida aadamaha ama bani aadamkaba aabbahood aadam u yahay aadamna uu yahay min tiin jinkana aabbahood dee waa ibliis shaydaankaa weeye ibliisna dee khuliqa min naar marka caalamka haybiga inaga qarsoon waa caalam laga khalqo laga abuuray min annaar sida aadamaha ama bani aadamkaba asalkoodu u yahay min tiin ee dhoobo looga khalqay waana arin yani ictiqaadka ahlu sunnaha ka mida inay yihiin dee caalam jira oo waxa weeyaan mumin iyo gaalba leh sida insiguba dee mumin iyo gaalba ayuu leeyihiin aakhirtaankana dee janno iyo naar nin walba wixii uu mutaystay uu u kala gelayo sida insiguba ay caynkaa u yihiin oo way naga qarsoon yihiin uun laakiin sidaa insiguba ay mumin iyo gaalba u leeyihiin aakhirana loo kala baxayo ayuunbaa jinkuna yahay waxa uu sheekhu yidhi markaa wakullu insaanin qof kasta insaanka markaa wuxuu uga jeedaa alinsiyu waa insigii waa bani aadamkii wa kullu insaanin qof kastoo bani aadamkii ka mid ah iyo wa kullu jinnatin markaa insaanku waa insigii ilan haqalaynkii waa jinkii iyo insigii wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun marka wa kullu insaanin qof kastoo insigii ah bani aadamka iyo wa kullu jinnatin jin kasta fii daari naari naar daarteed unbuu ku sugnaaday aw naciimi jannatin ama jannada nicmadeeda iyo barwaaqadeeda humaa labadani jannadiyo naartu masiirulkhalqi waa khalqigu marjica iyo meesha ay gebagabadoodu ay tahay u noqonayaan min kullil waraa khalqigoo dhan fannaaru naartu daaru man mid daartiisii weeyaan kaasoo tacaddaa xadgudbay oo waftaraa been abuurtay waman casaa ruuxa caasiyay ilaahay ee bidenbihi dembigiisa ku caasiyana lam yukhlad lagu waarin maayo wain dakhalahaa haba gala naarta eh waa hadduu mu'min yahay waa asxaabulkabaa'irkii ilan gaalku isagu wuu ku waarayaa waxa uu sheekhu yidhi markaa yaa bawaara almuctadii ka xadgudbay halaaggiisiiyow hee uxdur dee soo xaadir sheekhu halkan wuxuu kaga waramay aljannatu wannaar caqiidada ahlu sunnuhuna waxay tahay ana aljannata wannaara mawjuudataani اlآan jannadiyo naartuba kuwo jira oo la abuuray oo hadda diyaarsan inay yihiin waxaana u deliila dee aayaadka qur-aanka waxaa ka mid ah marka ahlujannaha laga waramayo iyo mu'miniinta jannada sifaadkeeda ilaahay waxa uu ku gebagabeeyaa uciddat lilmuttaqiin taasoo loo diyaargareeyey kuwa ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsada marka icdaadka iyo diyaargarayntu wuxuu daliil u yahay annaha mawjuuda inay jirto rasuulkana sala allahu calayhi wasalam waa loo soo bandhigay oo waa la tusay jannadiiyo naartaba dee haddaanay markaa jirin oonay abuuraynna dee ma arkeen kamana warrameen waayo rasuulka waa la tusay oo waa loo kashifay xaalka jannada iyo naartaba iyo mid walba ehelkeeda waanu ka warramay nebigu sala allahu calayhi wasalam kadalika fii muslim min xadiidi abi hurayra saxaabadu iyagoo rasuulka hareera fadhiya ayaa waxay maqleen sida wax culusi markuu meel ku dhaco gigta yeedha shanqadhaa gigtaa ayay maqleen markaasuu yidhi atadruuna maa hadihi alwajba yacni waxaa culus shanqadhaa aad maqasheenee gigtaasi waxay tahay ma garanaysaan qaaluu allah warasuuluhu aclam waxay dhahen ilah iyo rasuulkiisaa garanaya qaala hada xajarun rumiya bihi min shafiiri jahannama mundu sabciina caaman faalaana wasala ilaa qacrihaa wuxuu yidhi kani waa dhagax laga tuuray jahannama girgirkeeda ama dacalkeeda jahannama dacalkeeda ama girgirkeeda ugu soo sarreeya ayaa dhagaxa lagaga tuuray gunteeda toddobaatan sano ka hor wuxuu yidhi markaa nebigu iminka ayuu gunteedii gaadhay markaasaad gigtii iyo shanqadhii aad maqasheen bal qiyaas yacnii meel waxa weeyaan uu hoos u soo hoobanayo dhagaxa inta lagu tuuray naarta ama jahannama toddobaatan sano hoosiisii socday yacnii naarta noocaasa ballaadhkeeda iyo gunteedu intay leeg tahay wax la qiyaasi kara ma ah waxayse deliil u tahay uun dee jannadii iyo jahannamo iyo naartiiba inay jiraan waayo naartu haddaanay jirin dee dhagax laguma tuureen marka way jirtaa waanay abuuran tahay waxaa kaloo ka mid a ictiqaadka ahlusunna waljamaaca ana aljannata wannaara baaqiyataani laa tafnayaani abada jannadiiyo naartu inay baaqi noqonayaan oo marnaba aanay baaba'ayn dee aayaadka qur-aanka u daliila marka jannadii laga warramaya naartii khaalidiina fiiha abadan yacnii aayaadka gunaanadkooda iyo gebagabadooda maxaad ku arkaysaa had iyo jeer khaalidiina xaal ay ku waarayaan fiiha dhexdeeda abadan weligoodba macnaa dalik abadan inay mu'abad yihiin ila alabad laakiin wax muddaysanoo muddo mucayana jiraya inaanay ahayn walidalika ibnu cuthaymiin waxa uu yidhi wata'biidu اlkhaalidi yadulu calى ta'biidi makaani اlkhuluudi daruuratan khaalidiina fiiha abadanta waxa uu yihi wata'biidu اlkhaalid yacni kaa ku waaraya yacni ta'biidka si abadiya loogu waarinayo weligiiba yadulu calى ta'biidi makaani اlkhuluud waxa uu daliil u yahay meeshii uu ku waarayeyna iyaduna inay abadi tahay oo weligeed uu ku waarayo daruuro ahaan waayo marba haddii la yidhi weligii wuu waarayaa qofkii dee laabudda inuu meeshii uu ku waarayena weligiiba inay jirto ilan meeshii hadday baaba'do dee ayna yakhlud ma biduuni maxal biduuni makaan waa mustaxiil marka wuxuu yidhi mar haddii khuluudkii abadi yahay makaanulkhuluudkiina waa abadi waxa uu sheekhu markaa tilmaamay in khalqiga masiirkoodu uu yahay labadaa mid uun waxaana la yidhaha duuru linsaani arbaca yacni daaraha iyo deegaanka dadku ay maraan waa afar kow deegaanka ugu horreeye aad degtaa waa batnu ummik daarta kuugu horeysaa waa caloosha hooyada ta kuugu xigtaa waa daaru dunya markaad dhalato ifkaa aad ku nooshahay waa daartaadii labaad ta saddexaad albarzakh markaad dhimato nolosha aad ku nooshahay ee adduunyada iyo aakhirada u dhaxaysa waxaa la yidhaha xayaatulbarzakh waa nolosha dhimashada ka dambaysa aakhirana ka horeysa intaan suurta la afuufin daarta afraad ee u dambaysaana dee waa marka suurtii la afuufee qiyaamadii ay kacdo waa yowmulqiyaama marka daaru laakhira waa afarta daarood ta u dambaysa abadiga ah ee iyada daar kasii dambaysa aanay jirin walidaalika yowm laakhir waxaa loo yidhi qiyaamada liannahu laa yowma bacda dee daar ama maalin kaleo kasii dambaysa maba jirta waa tii ugu dambaysay waxaa kaluu sheekhu tilmaamay asxaabu lkabaa'ir inay dee naarta ay ka soo baxayaan oonay ku waarayn waxaanay kaga soo baxayaan uun ima biraxmati arxam araaximiin aw bishafaacati shaaficiin in arxam uraaximiinku raxmaddiisa kaga soo saaro cusaat lmuwaxidiin iyo yacnii dadka ergeynaya ergada alla yani u idmay ergadooda iyo shafaacadooda inay kaga soo baxaan marka ama raxmadda ilaahay kaga soo baxaan ama shafaacaha kaga soo baxaane cusaat lmuwaxidiin naarta hadday galaan ku waari maayaan cusaaduna waa taxta almashiica oo dee ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa oo ilaahay hadduu doonana waabuu iska cafinayaa oo ciqaab la'aan bay jannada hore ka gelayaan cusaadu waa dadka muwaxidiinta laakiin soo dambaabay oo ilaahay ramad yani raxmaddiisu ku cafin karaa hadduu doonana ilaahay subxaanahu wa tacaala dee intuu naarta kaga soo gooyou kaga soo jaro waxay dembi galabsadeen ay galeen ayay jannada ku dambaynayaan laakiin qof muwaxidoo towxiid iyo iimaan ku dhintay naar ku waari maayo xataa hadduu galo marka laga soo maydho macaasida ma'aalkiisa iyo hantidiisa dambe waa jannada un laakiin arrintaa cidda diidani dee waa khawaarijda iyo muctasilada seen horeba usoo tilmaanay waxa uu sheekhu yidhi markaa wa kullu insaanin qof kastooo insiyo bani aadamkii ah wa kullu jinnatin iyo jin kasta fii daari naarin naarta daarteeday ku sugan yihiin aw naciimi jannatin ama jannada nicmooyinkeeda macnaha wuxuu u jeedaa jinkii iyo insigii de marka aakhiro la tago dee fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir labadaa daarood midunbay gelayaane meel dhex ma jirto humaa labadani jannada iyo naartu masiirulkhalqi khalqigu marjica iyo meeshay u noqonayaan weeyaan min kulli lwaraa khalqiga oo dhan fannaaru naartu daaru man mid daartiisa weeyaan kaasoo tacaddaa xadgudbay oo waftaraa been abuurtay kaasaa naarta gelaya waman casaa ruuxa caasiya ee bidenbihi dembigiisa ilaahay ku caasiyaana hadduu naarta galo waabay suurtowdaa inuu ilaahay iska saamaxee laakiin haddaan la saamixinuu galo lam yukhlad lagu waarin maayo wain dakhalaa haba gala naarta eh waxa uu sheekhu ku soo gebagabeeyey yaa bawaara almuctadii ey yaa halaaka almuctadii ka xadgudbay halaagiisiiow ay uxdur soo xaadir oo kaalay waxa uu markaa sheekhu yidhi wuxuu uga jeedaa almuctadi waxa weeyaan khawaarijta iyo muctasilada oo ictidaag iyo cudwaankay galeen waxa weeye waxay diideen kabaa'ir ahlulkabaa'ir dee naarta inay ka soo baxayaan oy jannada ku dambaynayaan way inkireen nusuustii ku soo aroortay ayay beeniyeen marka waa cudwaan iyo xadgudub waxa uu sheekhu yidhi wajannat naciimi lilabraari masuunatu can saa'iri lkufaari wajannat naciimi nicmooyinkaa jannadoodu yacnii jannadaa nicmada iyo barwaaqada leh sida naartu ay asmaa badan u leedahay ladaa iyo saqara iyo jaxiima iyo jahannama ayaa jannaduna dee magacaan jannatu naciim jannatu lkhuldi jannatu lfirdows ay magacaan u leedahay marka waa magacaanteeda waa jannatu naciim jannadaas nicmooyinka iyo barwaaqada lihi lilabraari samafalayaasha iyo dadka saalixiinta ee u sugnaatay masuunatun waana mid laga dhowroo laga ilaaliyey can saa'irilkufaari gaalada dhammaanteed saa'ir waxaynu nidhi laba macnay ku timaadaa oo bimacna aljamiic iyo iyo bimacna albaqiya shayga hadhaagiisa waxa soo hadha marka saa'ir bimacna albaqiya maanta ma ahee waa bimacna aljamiic waayo gaal janno gelayaa ma jiro dee laga soo reebo gaaloo dhammi waa ahlunaar waanay ku waarayaan marka waa jannatu naciimi jannatu naciim jannadaa nicmooyinka iyo barwaaqada lihi lilabraari bay u sugnaatay samafalayaasha masuunatun waana mid laga dhowroo laga ilaaliya can saa'iri lkufaari ay can jamiici lkufaar gaalada dhammaanteed waa laga dhowray oo gaalgeli maayo waayo saxeenka waxaa ku sugan xadiidu abi hurayra inuu rasuulku bilaal amray inuu dadka ugu dhawaaqo ku yidhaahdu ogeysiiyo laa yadkhulu ljannata ilaa nafsun mu'mina janno geli mayso naf mu'minada mooye axad kale janno urin maayo wajzin biana naara kaljannati fii wujuudiha wa anaha lam tutla fii waxa uu sheekhu yidhi wajzim waxaad goysaa ood yaqiinsataa bianna naara in naartu kaljannati sida jannada oo kale ay tahay fii wujuudihaa jiritaankeeda ay jirta hadda oo siday jannaduba u jirto ayay naartuna u jirtaa oo loo abuuray u diyaarsan tahay iyo wa annahaa naartu inay tahayna ictiqaadi iyo wa annahaa in naarta lam tutlaf aan la baabi'inayn naarta inaan la baabi'inayn oo naartu aanay baaba'ayn macnaha laa tafna lamtanna waxay culimmadu yidhahan waa bimacnaa lan oo lam tutlaf ay lan tutlafa fi lmustaqbal yacni waxaa kalood ictiqaadisaa naarta inaan la baabi'inayn oy baaqi noqonayso saynu hore u soo sheegnayna jannadiiyo naartu waxay ka mid yihiin makhluuqaadka ilaahay u abuuray lilbaqaa laa lilfanaa waayo makhluuqaadka qaarna waxaa loo abuuraa lilfanaa inay muddo intay jiraan baaba'aan oo dhammaadaan qaarna waxaa loo abuuraa lilbaqaa inay baaqi noqdaan jannadiiyo naarta waxaa ilaahay ugu talagalay lilbaqaa inay baaqi noqdaan oo aanay baabi'in fanas'alu llaaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa an naciima nicmooyinka iyo wanadara eegmo inaynu eegno lirabbinaa rabbigii inaynu eegno min hayri maa shaynin xumaan la'aanteedoo habara ay madaa tagtay iyadoo xumaani ana ina soo marin oo cadaab aanu ina soo taaban inaynu marka ugu horaysaba ilaahay aragno inu nicmo hella ayaynu rabbi weydiisanayna waa duco fa innahu maxaa yeeley rabbi yundaru waxaa lagu eegayaa oo lagu arkayaa qiyaamada bilabsaari indhaha ayaa lagu arkayaa kamaa ataa sida ku timid fi nasi naska iyo walakhbaari axaadiid sheekhu halkan mas'alada beydka hore wuxuu kaga warramay in naartiiyo jannaduba ay jiraan baaqina ay ahaanayaan oo aanay baaba'ayn waxaanuu naarta jannada uga qiyaas qaatee uu yidhi kal jannati naarta waa laysku yaro khilaafay baqaageeda marka maadaama khilaaf ku jiro walow khilaaf xooggan aanu ahayn oo walaysa kullu khilaafin jaءa muctabaran ilaa khilaafan lahu xadun min annadari yacni khilaaf kasta dee muctabar maaho lama qiimeeyo marka khilaaf xoog leh oo qiimo badan leh ma aha laakiin marba hadduu hadal ku jiro kiibuu ishaarayaa oo naarta jannadu uga qiyaas qaatay jannadaa lagu ijmaacsan yahay inay naartuna la mid tahay oo siday jannadu baaqi u noqonayso naartuna inay baaqi u noqonayso ayuu tilmaamay iyo inay labadooduba hadda jiraan oy diyaarsan yihiin ayaa uu sheegay masalada dambena waxa uu ku sheegay sheekhu annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim ilaahi subxaanahu wa tacaala in la arkayo mu'miniintu ay aakhiro ilaahay subxaanahu wa tacaala ku arkayaan oo nicmooyinka ilaahay ugu nicmaynaya mu'miniinta inay ka mid tahay dee annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim markay nicmo kasta alla uu siiyo ta ugu weyn ee ugu wanaagga iyo macaanka badani waa inay ilaahay wejigiisa karaamada iyo sharafta leh ay mu'miniintu indhahooda ku arkaan mas'alatu ru'ya waa mas'alo axaadiida ku soo aroortay ay mutawaatir xaddu tawaatur ay gaadhay shaacirku waa kii lahaa mima twaatara xadiiثu man kadab wman banaa lilahi beyta waxtasab waru'yaة shafaacaة wاlxawdu wamasxu khufayni wahadi bacdu yani wuxuu yihi waxyaabaha tawaature waxaa ka mid ah xadiiu man kadab xadiikii man kadaba calaya mutacamidan iyo xadiikii man banaa lilahi beytan iyo xadiiu الru'ya waru'yaة shafaacaة wاlxawdu wamasxu khufayni wahadi bacdu marka ashaahid xadiiu الru'ya ama axaadiiثa ru'yadu waxay gaadhay xaddu tawaatur darajaadka sixada ugu xooga badan ayay gaadhay qur-aankana waa ku soo aroortay oo annadaru ilaa wajhi illaahi اlkariim dee ilaahay wuxuu yihi wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wujuuhun yowmaidin naadira wejiyaal maalinta qiyaame waa kuwo barwaaqaysan oo ladnaanta iyo nicmadu ay korkooda ka soo daahirto ka muuqato ilaa rabbiha naadira waana kuwo rabbigooda eegaya oo arkaya ayaa allahu yidhi waxa wax lagu arkaya lagu eegayaana de waa indhaha indhuhuna dee wejigay ku yaalaan wujuuhun yowmaidin naadira ficilka nadarana culimmadu waxay yidhaahdeen idaa tacadaa binafsih nadara markay nafteeda ku gudubtee mafcuulka ay ku gaadho waa bimacna alintidaar sida unduruuna naqtabis min nuurikum ay intadiruuna haddii nadara ay fii ku gudubtana waa bimacna atafakuri walictibaar yacni in laga fekerayo shayga oo lagu cibro qaadanayo sida awalam yanduruu fii malakuuti asamaawaati waalard hadday ilaah ku gudubtana sida ilaa rabbiha naadira waa bimacna almucaayanati bilabsaar waa in isha wax lagu arkayo sida ilaa rabbiha naadira idan aayaddu waxay nas cad ku tahay in ilaahay ay mu'miniintu aakhiro ku arkayaan nabiguna salى اllahu عalayhi waslm xadiid صaxiixa ayuu ku yidhi kama fi صaxiixayni min xadiiثi abi saciidin اlqudri inakum satarawna rabkum kama tarawna alqamara leylaة اlbadri laa tudaamuuna fii ru'yatih waxau rasuulku yidhi idinku haddaa muuminiintii tihiin rabbigiin waa ku arki doontaan aakhiro kama tarawna alqamara leylaة اlbadr sidaa dayaxa afariyo tobnaadka ah aad u aragtaan yacni dayaxu habeenka afariyo tobnaad waa habeenku ugu nuuriye iftiin badan yihi dayax afariyo tobnaada sidaad u arkaysaan habeenka afariyo tobnaad ee aydaan weliba aragtidiisa isugu cidhiidhiyeen ii banne iyo ii banne dayax habeen afariyo tobnaad dee layskuma cidhiidhiyo nin walba si nafisu u arkaya wakamaa tarawna ashamsa saxwan laysa duunahaa saxaab waxaa kaloo nebigu yidhi waxaad u arkaysaan sidaad u aragtaan cadeedoo saafiyo daruur aanay ka sokayn hadh cad cadeedoo saafiyo jawiga wax daruuri aanay ku yani dahaadhnayn oo aanay saarnayn miyaa laysku cidhiidhiya aragtideeda ii banne iyo ii banne nin walba aayar buu arkayaa rasuulku wuxuu yidhi sidaasoo kale ayaa ilaahay mu'miniintu aakhire ay ugu arki doonaan tashbiihaasina waxay culimmadu yidhaahdeen waa tashbiihu اru'yati biاlru'ya laa tashbiihu اlmar'iyi biاlmar'iy yacni waxa laysku shabbahayaa waa aragtidaa aragtida lagu shabbahayaa oo sidaa cadeedaa saafiga ama dayaxaa habeen afariyo tobnaad aan laysugu cidhiidhiyeen ayaan aragtida allena laysugu cidhiidhiyeen laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iyi laakiin waxaa la arkaya layskuma shabahayo oo dee cadeediyo dayaxuna waa makhluuq ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa khaaliqu lkowni kulih markaa makhluuqa iyo khaaliqa dee layskuma shabahayo tacala allahu can dalika culuwan kabiira laakiin shabahu waa ru'yada ee waxa la arkaya ma aha kadalika ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu yihi kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun munaafiqiinta iyo gaalada markii laga warramayey alla wuxuu yidhi inahum iyagu munaafiqiinta iyo gaaladu can rabbihim rabbigooda yowmaidin maalintaa qiyaame lamaxjuubuun waa kuwo laga xijaabay oo ilaahay arki maayaan xijaab baa lagaga teedaya oo laga saaraya imaamu shaafici wuxuu yihi raximah اllah wallaahi maa xajaba acdaa'ahu canhu fii xaali اlgadb ilaa liyaraahu wliyaauhu fii xaali ridaa wuxuu yihi wallaahi ilaahay kuwii cadowgiisa ahaa naftiisa ugamuu xijaabin markuu cadhaysnaa ilaa inay arkaan awliyadiisu mooyaane xaaladdaa uu raallida ka yahay macnaha wuxuu tilmaamay ilaahay markuu acdaadiisi iyo cadowgiisu u cadhooday wuxuu ku cadaabay inuu iska xijaabay oonay arag awliyadiisii iyo axbaabtiisii uu jeclaadee uu raallida ka ahaana wuxuu ugu nicmeeyey inay arkaan oo xijaabka uu isaga qaado inuu iska xijaabin oo macnaha kuwan haddii lagu cadaabay inuu ilaahay iska xijaabay kuwan waxaa loogu nicmeeyey ilahay inaanu iska xijaabay inay arkayaan waxaa kaloo alla uu yidhi liladiina axsanuu lxusnaa waziyaada kuwii wanaagga sameeyey waxay leeyihiin tii wanaagga badnaydoo jannada ah waziyaada iyo kororhsiimo jannada waxbaa u dheeroo u raacaya nebigu sala allahu calayhi wasalam isagaa qur-aanka lagu soo dejiyey muraadka ilaahay uga jeedana isagaa ugu aqoon iyo cilmi badnaa sida saxiixu muslim ku sugan rasuulku wuxuu ku fasiro uu yidhi waa annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim siyaadadaa jannada u raacsan ee lagu cadfay waa inay ilaahay wejigiisa arkayaan odhaahda alla uu yidhi laa tudrikuhu labsaarna deliil uma aha inaan la arkayn waayo culimmadu waxay yidhaahdeen هناك فرق بين نفي الإدراك ونفي الرؤية إن رؤية لديدو لا يرى لا تراه العيون ما أركيس إيه إن إدراك لديدو لا تدركه الأبصار تفرق بقى أرحية آيات مركا وحي ديديسا الإدراك والإحاطة إن أركتدو إلهي أي كوبيسو أي ديديسا لكن إن لا أركي إلهي أركتي لما ديديو dee aragtida ilaahay loo sugayaana ma ru'yat lixaata ba may ilaahay waa la arkayaa laakiin aragtidu ma koobi karto oo aragti kuma koobi karna ilaahay laakiin waynu arkaynaa ru'yaduna waa ru'ya bilcayn indhaha ayaa lagu arkayaa oo sheekhu waa kale fainahu yundaru bilabsaari wuxuu radinayaa kuwa yidhi nadarku waa bilqalb isha ma aha eh qalbigaa laga arkayaa xaqiiqaduna waxay tahay waa ru'yo dhab ah oo xaqiiqo ah oo indhahaaga alle aad ku arkayso haddaad mu'min tahay oo aad mutaysatay derajada ilan waa derajo sare wax hooseeya ma aha ilaahay wejigiisa sharafta le in la arko waa derajo aad u sarraysa waxa uhi sheekhu wajzim waxaad goysaa ood ictiqaadisaa bianna naara in naartu kaljannati jannadoo kale ay tahay fii wujuudiha jiritaankeeda hadda ay jirto iyo wa annahaa naartu lam tutlaf ay lan tutlafa inaan la baabi'inayno baaqi noqonayso fanas'alu llaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa annaciima nicmooyinkiisa iyo wanadara inaan eegnoon aragno lirabbinaa rabbigeen min hayri maa shaynin ceeb la'aan oo habara ay madaa tagtay macnaha ay min hayri saabiqati cadaabin walaa munaaqashati xisaab ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu inoogu nicmeeyo nicmadiisa iyo aragtidiisa iyadoon cadaab inooga horrayn ilain dadka qaarkood ayaa la soo cadaabayaa oo marka macaasidii laga soo maydho nicmada ku dambaynaya sheekhu markaa wuxuu ku ducaysanayaa iyadoon cadaab iyo xisaabitoono inoogu horrayn in ilaahay hore jannada inaga geliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwaa ha inaga yeelo jannada hore ka gelaya min hayri saabiqati cadaabin walaa munaaqashati xisaab min hayri maa shaynin habar ilaahay waxaan weydiisanaynaa buu yidhi nicmooyinkiisa iyo inaynu aragno min hayri maa shaynin habar iyadoo wax xumaanihi aanay inoo hormarin oo cadaab aynaan soo marin fainahu maxaa yeele alle yundaru waxaa lagu eegayaa oo lagu arkayaa bilabsaari indhaha lagu arkayaa kamaa ataa sida ku timid fi nasi naska qur'aanka sida ku timid wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira iyo walakhbaari axaadiida sida ku timid inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna alqamara leylata albadri liannahu maxaa yeele alle subxaanahu nasahnaa oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaye lam yaxjib naftiisa kama xijaabin in la arko ilaa can ilkaafiri gaalka iyo walmukadibi ka beenaalaha xaqa beeniye mooyaane kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun marka ilaahay waa la arkayaa iskamanuu xijaabin ilaahay ilaahay subxaanahu watacaala iskamuu xijaabin ilaa gaalka mooyaane iyo ka xaqa beeniyey kuwaasuu iska xijaabay oo kuwaasi arki maayaan laakiin addoommadiisa muuminiinta iskama xijaabin liannahu maxaa yeele alle subxaanahu nasahnaa oo ceeb iyo xumaan oo dhan ka hufnaaye lam yuxjab lagama xijaabin haddii majhuul laga dhigo ama lam yaxjib ilaahay naftiisa kama xijaabin ilaa canilkaafiri gaalka mooyaane iyo walmukadibika aayaadkiisa beeniyey kuwaasunbuu iska xijaabay laakiin addoommadiisu iskamuu xijaabina way arkayaan ilaahay ha inaga yeelo kuwa arka ee nicmadaa iyo barwaaqadaa hela wallahu aclam